wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug dor cabdiweli cabdulahi jaamac ayaa magaalada osmarame caasimada galmudug ka daafur wejiga koobaad ee tababar loo qaatay gabdhaha adeega marwa caafimaad tababarkan ayaa waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu baro xirfadaha iyo aqoonta ay uga baahan yihiin inay ka qayb qaataan adeegyada caafimaadka gobolka galgaduud iyo galmudug guud ahaan iyadoo sidoo kale kaalin ay ka qaadanayaan horumarinta caafimaadka bulshada tababarka ayaa waxuu noqonayaa mid muhiim u ah karuqaadida adeegyada caafimaadka iyo taageerida qaybaha kala duwan ee haweenka iyo deegaanada galmudug badqabka bulshada reer galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla furitaanka tababarka madaxa mashruuca marwo caafimaad cabdixakiin maxamed diiriye isagoona sheegay in gabdhahana qayb ka yihiin adeega marwo caafimaad oo lagu tagan kor lagu qaado caafimaadka bulshada reer galmudug waxaan halkaan u joognaa tababarkii gabdhaha marwo caafimaad wejigiisii koobaad inaan maaragtay halkaan ay madaxdu noogu dahfuraan tababarkaas oo socon doona wejiga koowaad muddo soddon iyo lix maalmooda kana bilaaban doonta maanta tababarku wuxuu ka dhici doonaa sida uu qorshuhu yahay saddex degmo oo waaweyn oo galmudug ah oo kale ah degmada dhuusamareeb degmada caawadwaaq degmada cadaado iyo degmada gaalkacyo sanadyadii hore waxaa jirtay gabdho marwo caafimaad oo laga qaatay iyagana toddoba degmo oo kala duwan oo galmudug ah oo ay ka mid tahay afarta degmoon sheegay iyo degmada balambal guraceel hobyo muxuu ahaay intaasoo degmo toddobadaas degmo marka waxaan ugu talagalnay sanadkan qorshuhu wuxuu ahaa inaan sida hadda aan ka daafurayno in maaragtay la buuxiyo coverageka mashruuca marwo caafimaad agaasimaha wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa haweenka loo doortay inay ka shaqeeyaan mashruuca marwo caafimaad ku wargeliyey inay matalayaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka galmudug waxa uuna u sheegay inay ka gutaan waajibaadka shaqo ee loo egmaday
gabdhahana waxaa ku soo wareegi doona waajibaad mid wasaaradeed iyo mid bulsho intaba ah midda bulshada gabdhaha marwo caafimaad wasaaradda caafimaadka ay si buuxda u matalayaan matalaaday ka yihiin dhaba wixii ay wanaajiyaana noo wanaagsan wixii ka hallaabana waa naga wada hallaabeen magaca wasaaradda caafimaadka gruubka tiimka u safanaya oo degmada wacyigeeda isku xirka bulshada xarunta caafimaadka riferaalka in la siyaadiyo ay tahay inay ka shaqeeyaan waa bahda marwo caafimaad gabagabadii munaasabada furitaanka tababarka ayaa waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac isagoona haweenka tababarka loo furay ee magaalada dhuusmareeb waxa uu kula daarmay in ay ka faa'iidaystaan casharada la siinayo ayna ku qabtaan shaqada loo doortay nasiibidii ah in shaqadan dadkii ugu horreeyey oo bilaabaya idinkaynaan ahayn ee degmo kaste oo galmudug ka mid o aad tagtaan oo tababarkaani ka dhacayo ama ka shaqayn doontaanba aad ugu tagi doontaan gabdho soomaaliyeed oo marwo caafimaada oo muddo badan soo shaqaynaya qaarkood ay shaqada soo bilaabeen kii sidaan u malaynaya marka khibraddii iyo shaqadii iyo waayo aragnimadii iyo waxoo dhan iyo waxa shaqada looga baahan yahay gabdhahaas ayaa iyo tiimka wasaaradda degmada ayaa insha allahu tacala idinka caawin doona inaad si fiican u fahantaan aan aaminsanahay oo kalsooni weyn aan ku qabaa inaad fahan guud oo ballaaran aad ka haysataan marwo caafimaad iyo qaabkay u shaqayso iyo wax laka doonayo adeega marwo caafimaad ayaa waxaa ka howlgala degmooyinka galmudug iyo deegaanada hoos yimaada taas oo loogu talagalay in kor loogu qaado caafimaadka iyo badqabdka bulshada reer galmudug iyo sidii ay ku heli lahaayeen adeeg caafimaad oo dhammaystiran